degmada xarardheer ee gobolka mudug waybaa ku mid ataa deegaanada in mudde andeerna adeegyada walbarashada iyo oo saameyn ka weelatay bulshada meylaas ka nool balse tan iyo markii dowlada soomaaliya degmada iyo deerti waliba reedlan furay iskoolka suulnuub inkastoo uusan hayno ku ka filan baahiyo dadka mas-uuliyiin usug ku mid ayey xildhibaan cabdulaahi maxamuud yaasiin farey iyo weyba boogasho indhehindheeng ee kasoo biyana qaybo shaldowan ee xarumo walbarashada degmada oo usug ku mid ayey iskuulka suulnuuge ee degmada xarardheere si walanku gobada baahiyo ku jira iskoolkaas ankooreenkana ku mid ah ardayda iskuulka xarardheere iyo waybaha bandhigana eriyaha iyo ka muujiyaan garabsurmowga dowladiyo subaxdii baan soo kaca salaadaydaan ooga suuradaydaan aqrista subxaana allah walxamdu lilah meel dheer maado maskaxdayda cilmiga ku mashquuliyaaye ogaaluwele xalankunale xalankeena suuban yaan salaaminaaye u garaaca samahan ciideena suuban yaan salaaminaaye u garaaca sandhawga
dhanka kale maamulka iskuulka degmada xarardheere iyo weyba ku hadlay sada aan dareeran walbarashada ardayda iskuulka usocoona codsaday in lagu caawiyo horumarinta ardayda waxaan codsaynaa marka horta marka hore inaan helno labada macallimoo nal ka maqan iyo macalinka intaa nala shaqaynayay in nalala gurmado hadday saraakiisha tahay iyo hadday xildhibaanka tahay insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo koobayaa ka dambeyntii xildhibaan cabdulaahi maxamuud yaasiin fare iyo ku hadlay ujeedka kormeershey wuse-oona sheegay in walbadan kuga wada doonaan xarumo walbarashada ee degmada xarardheer waxaanu ballan qaadayaa inaan duruufaadka iyo xaaladaadka iskuulkan xardheere ay maamulka iyo macalimiintu iyo ardadu ay ku shaqeeyaan oo qaybo ka mid oo ay hadda horteyda ka muuqdaan inaan u kuurgeli doono kana shaqayn doono ilaa idinkiis markii ugu dambaysay oo kusoo laalaabo doonaa haddana waxaan rabaa inaan u halaaliyo wixii iskuolkan hadday tahay dayactirkiisa iyo hadday tahay buwaagtiisa iyo hadday tahay u halaaliyo waxa iskuolkan u baahan yahay waxaan hadda aan maamulka iskuolkan ayaanu la fadhiisan doonaa waana la shaq waana ka shaqayn doonaa ilaa idinkiis ciddii ay qusaysay ayaanu ku lalaaba doonaa intaa kadib waxaan rajad badan ka qabaa in sida uu u sheegay korneylka calcagey sida u sheegay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya doorkoodii difaaca deegaankan gaar ahaan degmadan xardheere way guteen oo markhaatiya ka nahay sidoo kale waxay ku darsadeen amnigii degmada iyo dhiirigelintii shacabka waxaan rajaynayaa waan meeshaan uga baaqayaa wasaaradaha kale sida wasaaradda waxbarashada heer gobol iyo heer qaran iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha kale arrimaha bulshada ee deegaankan iyo dadkan mas-uuliyadda ay ka saaran tahay inaan u gudbi doono xaaladaadka iskuolkan gaar ahaan wasaaradda waxbarashada gobolka iyo qaranka